ha waxaa laga hadlay safaaraha dibada aan kuleenahay dib loo eego markaas intani waxaa la doonaya waxa weeyaan safaaradihii inay xurmadeedu soo noqoto oo intaan ku filanahay ay furaaceen intii ay noqdaan safaarado dawladda kusoo xidan oo ministriga kusoo xidan qofkan haddii aanad adigu asoodankiisa aan adiga ka haynin dee amar amar waxda ka dhexeeyaa ma jiraan marka waxaan damacnay dib loo soo noqleeyo safaaradii iyo himilooyinkii wadamani lahaa iyo sharaftii ay safaarad u lahaayeen wa tahay waxyaalaha la doonaya lagu socodna waxa weya in lasoo yareeyo numberkooda dadka dibadda jooga intaba in lasoo yareeyo hadhow markaa mushaarooyin arrimo loo qoro sida dadka kale u noolaadaan baan doonayna wa tahay marka guud ahaan safaaradaha ay soomaaliya dibadda ku leedahay waa imisa horta safaaraduhu way badan yihiin badan yihiin badan yihiin waxaa jira dad fara badan oo meelo aynaan aynaan weligeen maqal waraaqa uqaatay oo jooga waxaa jira dad fara badan oo iyaguna safaarada aan naqaano jooga waa ilaa toddoba iyo toddoba iyo soddon meelaha weeye laakiin haddaad eegto inta warqad un haysataa ilaa kutubayay gaalaye inta warqad un haysata ee kuula imanaysa kuulanaysa wadan magaciisu bay nagu adag yahay baan yaan safiir ka nahay oo yani nin warqad iska sitowno ama gabad warqad iska sitowno uni u qoray wa tay marka kuwa aad sheegtay eydaan markaa garanaynin yaas yaa mushaharka siin jiray ay shaqada safaaradda ku wadaan wax shaqa hayse ma ka socotay safaaradaha ay joogaan wallahi arrintaasi waa arrimaha la doonayo in lagu guda jiray sanad iyo dhowrkii na soo dhaafay sidii loo loo ogaan lahaa dadkan safaaradan joognaalaba cidda waxsiisa dad baa jira beelagu kuraysan yihiin oo dawlada carabta ka bixiyaan qaar baa jira baayamushtabigu ka bixiyo qaar ba meel bay wax kasoo galaan dhawaanahana dee baasabooryo waxbaa ka jiray oo baasaboorada iyo ayaa iyagu xogaala ay kasoo galayeen waan gartay wasiir toddoba iyo soddon safaaradood baad sheegtay inaad idinku og tihiin oo markaad wasaaradaada ay si toosa ula shaqeeyaan haddana waxaa nagu maqaalo ah in safaaradihii qaarkood shan ka mida aada albaabada usoo xidhaysaan oo aada go-aansateen in iyaga laga takhaluso safaaradahasi ma noo sheegi kartaa kuwa ay yihiin iminka halka kama sheegi karo laakiin way iska soo bixi doonaan kolley iyo kolleyba in koob iyo soddon lagu soo ururiyo ayaa arrintu tahay safaarado waxaa jira dhibaatooyin ka taagan yihiin oo syria iyo ay kamid tahay horeer iska soo xidhnay south sudan iyo beri hore iska iska soo albaabada loosoo xidhay dhibaatada taagan awgeed kuwa kalena kulleyba meelaas bay kasoo bixi doonaan mar haddaad safaarad meel ka furato waddanka cilaaqaad weyn baa iga dhex maraya marka inaad soo xidhaa ma fududa laakiin inagu waxaan isnidhi meel alla meeshii aynaan lacagteeda bixin karin in aan lacagteeda bixin karayno aan ku tuntuubsano wixii danteena inaan eegano unba unbaa meesha important baa layidhi hadhow haddii dhaqaalihiinu sare u kaco sare u kaco waan furi karnaa qaar kale berri maasa hadda baan furi karnaa laakiin maanta sanadkanaan joogno waxaasna waxu haynaa laakiin koob iyo soddon bay kusoo ururiyaan sideed iyo labaatan safaaradood iyo saddex konsuliyadood inay furaadaan ayaan ku tala jiraa sida sida xaqu yahay iyo sida ay waxyiin saasaan ku tala jirta haddii alayda wararka ay v o edu helaysa waxaa ka mid a safaaradaha lagu tala jira in albaabada loo xidho wadanka germany iyo wadanka burundi oo kale labada wadan haddaynu si gaara u eegno waa wadamo midna ay ciidamo ka joogaan soomaaliya midna waa mid kamida wadamada yurub ee dabcan waqtiyadan dambe midowda yurub si gaara ay soomaaliya u daneeyaan marka maxaa shaqadii ay qabanayeen safaaradahaasi baan aydaan ku qancin mise hawlaha dadka soomaalida halkaa jooga ay u qabtaan baan idin qancin may may may intaa midna maaha intaa midna maaha annagu waxaan nidhi inaan soo yarayno weeyaan marna wadan walood soo qaadayba wuxuu noqday xajiin buu noqday aa taaban karay inta waxaan nidhi waan ku dhaqaajinaa wuxuun soo xidhnaa maarta un lasoo xidho maanta qaar un lasoo xidho inay dib isku eegto weeyaan waxaad iska bixin karayso safiiradeeda wasanaya waa ceeb weeyaan baasaboorka cadintay madaxa iska saaran marbaa wasaarad gelaya ama mar marba safiir kaloo carbeed oranaya wax nasiib waa wa waa ceeb weeyaan ceebtaa inaan soo afjira baan anagu damacnay inta badan dadka aanu ama waraysanno ama aanu warbixinaha ka samayno ee dadka soomaaliyeed daafaha caalamka kala jooga meel kasta oo ay dhibaata ku dhacdo dadka soomaaliyeed waxay ka cawdaan inaanay wax awooda iyo wax waxtara u lahayn safaaradaha meelahaasi markaa jooga marka safaaraduhu shaqadanay iminka qabtaan ma wafdiyada dowladdu markay baxayaan unbay howlaha u fududeeyaan oo howlo siyaasadeed unbay u joogaan ilan waxa muuqata inaanay shaqo dadkii rayidka ahaa u haynin safaarada intooda badani inkastoo aan income fiican soo gelin dakli fiican soo gelin waxaalkooda ilahay oogaya haddana waxaan anu ogahay safaarado fara badan fara badan oo dadka wax la qabtaa jiraan dadkeenu iska wada kadeedan yihiin safaarada lafteeduna quwad weyn wada safaaradii oo inkamkeedaba iska yaryahay iyada lafteeda lalama xisaabtami karo kol haddaanad adigu waxba siinin marka way iska jirtaa cabashooyinkaasi way jiraan laakiinse sida loosii buunbuuninaya anigu maaha baan umalaynayaa safaarado badan oo arkay way dadaalayaan dabcan wasaaradda arrimaha dibadda ood adigu wasiir ka tahay baa u qaabilsan magacaabidda safaaradaha iyo dadka ka shaqaynaya intooda madaxda ama hogaanka ah qaabka lagu soo xulo qofka safiirka noqonaya ama madaxda safaaraddu waa qaab nooceeya ma qaabkan four point five ka hadda soomaaliya ay ku dhisan tahayba mise waa qaab qofka iyo si shaksiya loo magacaabo intaba intaba inay isku jiraamaan ya yaan ya yaan filayaa intaba way isku jirayaan waxay isku jireen waxa weeye safaaraduhu waa waa positions waaweyn weeye marka waxay qayb ka yihiin saami qaybsiga dalka u yaala waa tay ugu dambeyntii dadka safaaradaha ka shaqaynaya dhammaantoodma gudaha dalka laga soo magacaabaa oo magaalada muqdishoa laga soo diraa mise dadka waxaa laga qoraa meelaha ay joogaan ee safaaradaasu ka furan tahay mayne waxaa jira dad la yidhaha local staff iyo dad diblomaasiyiina diblomaasiyiinta shuru sharcigu wuxuu sheegaya waxa weyaan qof diblomaasi noqonaya inuu wasaaradda iyo diblomaasiyadda wax ka yaqaano marka qofkii professionalka ah gudahan waa lagu qori karaa dibaddana waa laga soo qori karaa hase ahaatee waa inuu gudaha qofkii ka shaqeeya horta